maalmihii dhowaa waxaa soo muuqanaya xogo muujinaya in hay-adda nabadsugidda qaranka ay ka socdeen isbedello u muuqday kuwo aan u socon qaab habaysan waxaana shaqadii laga joojiyey ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda waxaana kadib la sheegay in la jabsaday xafiisyada mid ka mida ku-xigeenada shaqada laga joojiyey sidoo kale waxaa magaalada laga dareema loolan u dhexeeya hogaanka nabadsugidda iyo kuwa xasilinta caasimadda wasiirkii hore ee amniga haddana ka mida guddi hoosaadka baarlamanka ee xagga ammaanka ayaan wax ka weydiiyey xogaha uu ka helaya isbedelada iyo isqabqabsiga ka dhex taagan hay-adaha ammaanka
khalalaasaa ugu jiray wuxuuna socday hadda ilaa muddo laba usbuuca marka laga bilaabo markii shaqada laga joojiyey labada ku-xigeen hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabdalla cabdalla iyo jaamac labadaba markii laga joojiyey waxaa kaleeto markaas kadib soo ifdhexaysay in yacni ay jirta kalsooni darro iyo wada shaqayn la-aan ka dhexayso hay-adda nafteeda oo iyo ciidamada xasilinta ee magaalada amnigeeda sugaaya waxaana keenay kala shaki isaaminaa darro kalsooni la-aan baahsan oo hay-adda dhexdeeda ka bilaabatay hay-adda sida caadiga ahba waa hay-ad loogu talagalay inay sirdoon samayso waa hay-ad loogu talagalay inay amniga ka shaqayso isjijiidka dhinaca sugidda ammaanka ee u dhexeeya hay-adaha ammaanka ayaa ah mid dad badani ay walwal ka qabaan waxaana jirta in wada shaqayn la-aanta hay-adaha ammaanka ay keeni karto habacsanaan sababi karta khatare xagga amniga ah doctor xasan cali nuur oo ka faallooda arrimaha istaraatiijiyadda ammaanka iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in markii horeba ay dhibaatadu ka bilaabatay in hay-addii la rabay inay noqoto mid khibrad iyo xirfad ku salaysan in laga dhiga mid siyaasadeed taasoo keentay in hanaankii maamulka ee hay-adda u marin habaabo waxaa mas-uul ka ah inay sida aad sheegto ay dhacdo waxaa mas-uul ka ah ciddii marka hore u magacawday cid aan ahayn inay madax ka noqoto oo unqualified and unprofessional u magacawday inay hay-ad loo baahnay inay noqoto professional dad ah in loo dhiibo oo oo ah well training ah ama ha noqoto xagga strategic leadership ha noqoto ama ha noqoto clinical skillska iyo farsamada ayaa loo baahnaa marka iyadana mar kale waxay kudsanaysaa iyadana leadershipka oo dalkan inuu qaldan yahay oo ay tahay leadershipku inuu si saxa wax u maamulo oo hay-adaha ammaanku loo baahan yahay in lagu maamulo professionalism ee ayna sax ahayn qof la jecel yahay iyo qof lagu kalsoon yahay iyo waxaa lagu dhaho luqada ingiliiska novatism iyo in dadka xilka loogu dhiibo oo dadka xilka loogu dhiibo merit ama karti iyo awood shaqo oo ka kooban aragti iyo farsamo marka waxaa muuqanaysa inay wixii o dhan ay yihiin mes ay yihiin ama madaxa iyo madaha ay isla galeen kadib markii uu marin habaaw xagga hogaaminta ah oo common and controlka oo sida muuqato oo faraha ka baxayo ilowareedyo kala duwan oo v o edu la xidhiirta ayaa noo xaqiijiyey in mas-uuliyiinta hay-adda nabad sugidda ay yaro diidan yihiin ciidamada xasilinta oo ay u arkaan in dad gaar ah oo iyaga ka mid a awoodeedii gacanta ay ugu jirto ciidamada xasilinta oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka ayaa waxaa su-aali laftirkooda ay ka taagan tahay sharci ahaanshiyaha jiritaankooda waa kan xildhibaan cabdirasaaq cumar wasiirkii hore ee amniga oo ka warrama ciidankan xasilinta ee magaalada muqdisho loogu talagalay inay xasiliyaan waxaa kow qaladka koowaad oo la sameeyey waxay ahayd in loo dhiibo qof taliyaha gobolka banaadir ee hay-adda nabadsugiddaa loo dhiibay ciidamada xasilinta ciidamada xasilinta sharci sharci ahaantooda ayaa horta marka ugu horreysa su-aalka taagneed inay wax sharciyada ay haystaan oo ay magaalada ku xasiliyaan sababtoo ah afar hay-adood afar ciidan oo hay-adaha amniga ka kala tirsan markii horena la aasaasa la sameynayana waxaa la yidhi waa ciidamo kumeel gaar magaalada u joogayo u xasilinaayo laakiin waxaa moodaa inay iska bedeshay kumeel gaarnimadii oo ay noqotay ciidamo joogta oo bermantia ciidamada markay bermant noqonayaan sida waafaqsan qodob dastuuriya oo qodobka boqol iyo labaatan iyo lixaad ee dastuurka waxaa loo baahan yahay in waxa la yidhaahdo establishment act ama legislation loo sameeyo sharcigii ay ku dhisnaan lahaayeen loo sameeyo looma samaynin annaga guddi ahaan guddiga amniga waa ka hadalna arrintaas waxaana wasiirku noo sheegay inay weli kumeel gaar yihiin laakiin hadda waxaa soo baxday in ciidamadii su-aalo badan ay ka yimideen ciidamadii xasilintina magaalada xamar laga qaaday isqabqabsigaasna oo u dhexeeyo taliyaha ciidamada xasilinta oo ah saadax john iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda oo dhinac ah taa waxaa ku raacsan doctor xasan cali nuur oo isna sheegay soomaaliya dastuurka wuxuu ogol yahay afar ciidan oo ah ciidanka milatariga ama xoogga dalka ciidanka booliska soomaaliyeed hay-adda nabadsugidda qaranka iyo ciidanka ilaalinta xabsiyada iyo akhlaaq wanaaga marka ciidanka xasilintu marka waxay noqonaysaa xagee buu ka tirsan yahay ma wuxuu ka tirsan yahay milatarigu ka tirsan yahay ma wuxuu ka tirsan yahay ciidanka nabadsugidda mise booliska mise xagee ka tirsan yahay hadday dhacdo marka ciidan xasilin oo ay nabad sugidda isqabsanayaan macnaha warkaas markaas waxay ka dhigan tahay hadduuna ciidan boolis ma ahayn hadduuna ciidan military ma ahayn ma- markaa ciidanka xasilinta markaa wuxuu noqonayaa unconstitutional forces ciidamo aan waafaqsaneyn dastuurka qaranka soomaaliya noqonayaan khilaaf ama foodo intay doontaba hala ekaatee kasoo dhex muuqda hay-adda nabad sugidda ayaa waxa uu dhaawacayaa kalsoonidii amniga iyo wada shaqayntii ay shacabku ku qabeen hay-adda iyo weliba tii dhexdeeda laga rabay rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda ka hortagga xasaradaha dunida ee i c g ayaa ka warramaya saameynta khilaafkana uu yeelan karo horta waxa weeye em, nabad sugidda iyo sirdoonka iyo hay-adaha amniga oo kale Eh, waa yacni safka koowaad eh, ilaalinta amniga eh, gudaha iyo ka hortagga dembiyada waxaana loo baahan yahay in wakti walba ay yihiin hay-ado isku duuban eh, hay-ado eh, maamulkooda loo kala eh, maaragtay amar qaadanayo si ka- si kala sarrayn ah oo weliba sirta waddanka eh, si wanaagsan loo dhowraya marka haddii wax walba ay maaragtay qasan yihiin oo eh, hay-adaha naftooda ay ay ku jiraan dad badan oo kala shakisan marka kala shakina hadduu mar soo dhex galo amar qaadasho la-aan ayaa dhacaysa marka ugu dambeysana waxay keenaysaa in eh, eh, burbur eh, ku yimaada hay-adahan sarkaal kastana waad og tahay haddii uu dareemo in eh, sirta maanta uu hayo berri ay la shaacayn karo isbedelada mar walba lagu sameeyo hoggaanka nabad sugidda ama xubnaha kale ee maamulka waxay keenaan dib u dhac wasiirkii hore ee amniga xildhibaan cabdirasaaq waxa uu qabaa in lagu degdegay shaqo joojintii ku-xigeenada taliyaha nabad sugidda gaar ahaana iyadoo aysan weli diyaar ahayn dadkii bedeli lahaa si hawshu ay usii socoto sida caadiga ah eh, labada bosishon laba taliya ku-xigeen hal mar in shaqada laga wada joojiyo waa arrin qalada haddii laga joojiyana waxay ahayd in yacni dad kaleeto loo sii diyaariyo oo shaqadoodii sii wadaayo dadkii lagu bedelayana meesha kuma eh, laguma sheegin oo taliyaha sh- warqadda uu qoray waa wada aragnay waa warqad shaqo joojin keliya ah laakiin ciddii lagu bedelaya ma uusan sheegin waxaa nasiib darre ah haddana isagoo shaqadii ka joojiyay labadii taliya oo anigoo runtii eh, jaamac ma garanayo laakiin cabdalla cabdalla si fiican baan u aqaanaa nin waxtar ah oo shaqadana si fiican u yaqaanay inuu yahay nin integrative inuu yahay ayaan ku aqaanay maadaama laga joojiyey xitaa waxay ahayd in booskoodii dad kaleeto oo shaqadii sii wadi kara loo magacaabo waxaa nasiib darre ahayd marka in kaaliyaha em, eh, taliyaha nabad sugidda em, safar markuu aadayo mar uu aadayo nairobi u socday inuu yacni xilkii eh, taliyanimada uu asaga kusimo usii ahaa ninkii kaaliyaha ahaa oo aan filaya dee inuusan wax eh, khibrada uusan ulahayn dhinaca intelligenciga ama dhinaca sirdoonka mida miday rabtaba ha ahaatee in ku xig inuu kusiisimo ahaa hoggaan midaysan oo ay ciidamadu leeyihiin iyo wada shaqayn wanaagsan oo dhex marta ayay u arkaan dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya inay muhiim u tahay in horumar laga gaara ammaanka caasimadda rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda i c g ayaa mar kale ka warramaya sida wada shaqayntu ay muhiim ugu tahay sugidda amniga horta arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye in uu jiro hal maamul oo loo kala amar qaadan loo kala eh, amar qaadanayo eh, si eh, k- eh, kala sarreyn leh taas taas oo ta taas oo yacni caadi ah wax caadi ah inkastoo ay dhib tahay in maaragtay la sameeyo laakiin hal maamul ayaa la rabaa in in maaragtay ay yacni hal command chain hadduusan jirin oo ay jiraan meelo badan oo maaragtay eh, eh, wax laga maamulayo dhibkeeda ayay leedahay marka waxaa la rabaa in eh, yani ra-iisul wasaaraha iyo iyo madaxtooyada kulli in ay hal isku meel maaragtay ka kada- ka wada noqdaan sidii loo dhisi lahaa hal maamul oo arrimo eh, yani hay-adaha nato amniga ah gacanta ku qabta maxaa yeele haddii sidaa aan la samaynin wax walba way way way kala dhacay way kala burburayaan hadhow isku soo wada duubay madaxda dowladda ayaa ku mashquulsan in ay xal u helaan khilaafkan iyo hannaan sharci ah in la waafajiyo ciidamada xasilinta si dulduleelada dhanka ammaanka iyo wada shaqayn la-aanta xal looga gaaro